aslinta caasimada aana kusubaha gudoomiyaha sargataliyaha qaybta gobolka ku-xigeenkiisa cabdixamiid saxaafadda dhammaan waxaynu ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib shir ay isugu yimaadeen guddiga nabadgelyada gobolku maalintii shalay ahayd waxay ka soo saareen go'aamo daxalgal ah oo la rabo in lagu shaqeeyo lagu wada shaqeeyo dadka ku nool gobolka lugaan ku socota wasaaradda amniga iyo d d arta puntland og wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miiga og madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ujeedda shirka guddiga amniga gobolka lugaal sida ay isugu yimaadeen sida ay isugu yimaadeen dhammaan guddiga nabadgelyada gobolka nugaal uuna shir guddoominayo guddoomiyaha gobolka nugaal ahna guddoomiyaha gobolka nugaal maanta ay taariikhdu tahay afariyo tobanka bishii tobnaad falanqayn dheer kadib shirka waxaa ka soo baxay qodobadan hoos ku qoran ajandaha shirka waa amniga iyo dhulka dhallinyarada amniga dhallinyarada moobeelka furata iyo kuwa iyo kuwa maandooriyaasha gada iyo kuwa isticmaala in sharciga la mariyo qodobka koowaad number one in dhallinyarada moobeelka furata ee ay ku caddaato iyo kuwa caadaystayaasha ah namber laba weeye namber saddex in hubka laga mamnuucay magaalada dhexdeeda marka laga reebo ciidanka amniga sugaya namber afar in baabuurta aan taarigada lahayn iyo kuwa bacaha madow aan loo oggolayn inay magaalada dhex maraan waa nambarka afraad nambarka shanaad waxaa mamnuuca qof dharcad ah oo hub ku sita magaalada dhexdeeda nambarka lixaad baabuurta dagaalka lama oggola inay magaalada dhexdeeda maraan marka laga reebo gaari howlgal ku jira intaas waa arrimaha amniga arrimaha dhulka dhulka danta guud ah in la banneeyo waa number one in aan dhulka si sharci darro ah loogu habsan karin in dacwadaha dhulka bannaan loo daayo dowladda hoose ee degmada garoowe maxkamaduhuna aanay geli karin dhulka bannaan waxaa la mamnuucay in dhulka lagu calaamadiyo cagaf cagaftii lagu qabto cagaftii lagu qabto iyadoo dhul jeexaysa waxaa la saarayaa ganax culus xubnahaas ka soo qayb galay shirka amniga gobolka nugaal guddoomiyaha gobolka nugaal cabdisalaan xasan xirsi guddoomiye ku-xigeenka calisalaad diiriye koowaad guddoomiye ku-xigeenka labaad biriir ciise ibcad duqa degmada axmed barre taliyaha muxuyadiin axmed taliya ku-xigeenka cabdixamiid wabilaahi towfiiq go-aanka guddiga nabadgelyadu gaaray waa kaas waxaanu kusoo dhaweynayaa
waxba ku darimayo waa qoraal qoraalkana waa waa haysataan faahfaahin waana intaan sheegi jiray intii aan horay u sheegnay oo marar badan sheegnay oo qoraala baan soo gudba si ay u noqoto sharci oo hadha waan la oran qof baa iska yidhi waa go-aan ciyaalka mobaylka qoraalka waa ku jirtaa baan malaynayaa haddaan laga tegin saddex bilood ilaa lix bilood baa la xirayaa saddex bilood ilaa lix bilood ciyaalah oo mobayl ay ku caddaato ama caadaystaha laba yaqaanba looma baahno waa la wada yaqaan dhaqan celina hadday ku fillaan weydana waa loo kordhinaya waxaa soo baxay hadda mobaylkii marka uu yaraaday dagaal qaab dagaalah oo xalay iyo habeen horeba isku duula oo a mooda isaga laftiisu inuu qorshaysan yahay waan haynaa liisaskaa waa soo qabanaynaa qaar magacyo leh baa jiro ururo urur urur oo kale u samaysan urur u samaysan oo fal noocaasa geysanaya dembi weyn weeye wax la sahli karo maa waa la soo qabanayaa dhammaan dadka duulaanka noocaas oo iyagoo urura duulaaya waa la qabanayaa tilaabaana laga qaadayaa ka weyn tii tooreyd ka weyn waa ka- waa ka weyn waxa kale oo hadda dhaqan dhibka ugu badan ay ay- uu ka socdaa ee, meelaha sbortiska lagu cayaaro meelaha sbortiska lagu cayaaro waa meelaha tuugada loogu gabado oo goortuu laga soo baxana waxna waa lasii dhagxiyaa waxna waa lasii furtaa goorta loo socdana waxna waa lasii furtaa waxna waa lasii dhagxiyaa hadhowna nin sbortisuu seekaa dhigayaayo halkaas Eh, marka iyadana meelaha sbortiska haddii eh, waa ku jiraa hadda daraasadoodii waa samaynanaa tilaabaan ka qaadayna waay dhaqan xumadu meelahay ka soo askunto waagii hore waxaa la dhihi jiray eh, eh, sportiska maskax fayow qalbi fayow ma aha hadda bilcagsi weeye boqolkiiba siddeetan maskax xun qalbi xun meeshaa dadka loogu gabanayaa dadka meeshaa loogu gabanaya ciyaartaa loogu gabanaya sports baa la iska soo dhigaya midiyaha horaa la dhiganayaa oo midiyaha iyo wixii wax lagu soo furanayo iyo qaarna meelay sii gashadaan qaarna ninka cayaartayba u dhiibtaa goortay ka soo baxaanna dhagaxa iyagaa bilaaba waa wax la wada ogyahay kulli waa haynaa waxbaana ka qabanayna Eh, arrintaas arrintaana waa waxa ku soo korortay hadda arrinta gruubiska oo xaafaalkaa laga soo duulayo eh, ururo magacyadooda aan haynaa jira ururada marka cidda ka dambaysa iyo iyadana dib baanu ka soo sheegi doonaa iyo waxa ka dambeeya dib baan ka soo sheegi doonaa waana mahadsantihiin dhulka eh, waa waa laga hadlay marar badanna waa laga hadlay caadaysta dhul ca- waa la yaqaanaa caadaysta Aye. ku qabsa ku qadi maysid ku qabsa ku qadi mayside waa la yaqaan saxiix baana ka soo baxay isimada iyo waxgaradka iyo nabadoonadu ay saxiixeen ciddii waxaase dad mas- kuwa masaajid masaajid kuwa googoostay baa jira hagee yuu daynayaa ninka masaajid dhulkii googoosta waana la yaqaan aabbihiisaa yaqaan walaalkiisaa yaqaan hadda qaban qaban maayo wuxuu leeyahay ma qaban karo hadda dhulka dhulka masaajidka inuu googoostay waa arkaya haddii hadhow lagu dilana tallaagaduu gelinaya wuxuu leeyahay wiilkii tallaagaduu ku jiraya hadde cid ha lagu caddeeyo marka arrintaas tallaagadu waa dhammaantay go-aan baa laga soo saaray go-aankaasaana lagu shaqaynaya wixii danta guudana ciddii hadeerba ee, wax ka wax u yaaleen ha ka qaadataan le wixii dan guuda nina looga haybaysan maayo day toban ku dhimanayso nina looga haybaysan maayo waxbaa ku saxmaya hadday si khaldan intay dhulku qabsadaan oo dhulkii danta guud ku qabsadaan lagu dilo waa ku saxmaysa waxaan leenahay ka ninkii waxu yaallin oo ka qaado hadeer haddii dhagax ku yaal ka qaado wixii danta guuda lagu- lagugu dayn mayo waa mahadsantihiin anugu intaasaan odhan lahaa magaceedu waa shumaarka iyo soomaali keba Een, habeenka xalay ugu dambeysay magaalada xabadaha ka dhacay sidaan u dhawaaqnayna waxaa dhallinyaro ah een, een, isxabad isdilaysay baa tiri oo ku dhex jirtay. kuwa hore waxaa jira moobelaha kusoo qabatay iyaguna maxkamaddii weli maalinkeed miidiyin lama wadaagin Een, se- see xaalku loo wadaago Dhallinyaro.
kuwii hore aanu kusoo aanu keennay midi- midia ma aanu keenin waa maxkamaddaan geynay waxaan ku qanci weynay maxkamadda go-aankii ee, rafaan baan ka qaadanay waa ku qanci weynay waayo maxkamaddu lacag bay xukuntay kun dollar bay ninku xukuntay ee, toorey ku dhuftay nin mobaylkiina ka furtay raggii la socdayna saddex saddex boqol bay ku xukuntay oo groupka laaha waa ku qanci weynaa arrintaa Ee, ee, ilaa haddana jeel bay jiraan waana dib baanu insha allahu rajaynaynaa in loo soo celiyo kuwa kalena hadeer maantaa la geynayaa laakiin weli waxaanu saluugsannahay qaabka loo wado in guddiga nabadgelyadu hadda uu sharci hor la soo saaro baanu rajaynaynaa Ee, oo oo saddex bilood ilaa lix bilood Aye, shalay go-aankaanay ku jirtaa saddex bilood ilaa lix bilood Dhaqan celin.
A- akhriya oo dhaqan celina in loo sameeyo marka iyo ganax la isugu daro
waxaan kaloo si gaara u salaamayaa shacabka reer puntland oo maanta ah markii ugu horreysay intii lay magacaabay oo saxaafadda aan xafiiskayga kulan ku yeelannay iyagana hawada waxaan u marinayaa salaan waxaan kaloo si gaara u salaamayaa shacabka guddoomiyaha gobolka aanu ahay ee reer nugaaleed iyagana si gaara ayaan u salaamayaa taa markaan intaa kaga baxo waxaan rabaa hal kelmo inaan xuso horta intii wax nalaka sheegi lahaa in wax naloo sheego ayaa ka muhiimsan xafiiskayagu waa furan yahay oo bambuu yahay cid kastoo fikir noo keenaysa fikirkaasoo mid ah horumarinta gobolka ama amniga ama mid dhaliileed intaba nala ku dhaliilayo horta taas intaasaan ka leeyahay waxaana danaynayaa inaannu haddaan saxaafad nahay haddaan shacab nahay haddaan dowlad nahay si wada jira inaan u wada shaqayno dhinaca amniga dhinaca horumarka dhammaanteen innagoo isku duuban oo gacnaha ishaysanna ayaynu gaari karaa yoolka aan higsanayno waan ka baxayaa waa idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu